haatan u kusoo dhowaada qaybtii afraad ee barnaamijyo tixano ah oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay saameynta biyoyaraanta ka jirta gobolada soomaaliya qaybtanna waxay ka hadlaysaa sida lagu xallin karayo dhibaatada iyo biyola-aanta ka jirta soomaaliya waxaana inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedanaya maxamed colaad xasan
dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybteennii afraad uguna dambaysay ee barnaamijyadeenii taxnaa ahaa ee aan toddobaadkan uga soo hadlaynay xaaladaha biyaha soomaaliya qaybteennan waxaan ku eegaynaa sida xal loogu heli karo dhibaatada biyola'aaneed iyo doorka dowladda soomaaliya kaga aadan sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhowaad laba bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaan haysan biyo ku filan ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo carruura ayaa sannad walba u dhinta shuban ka dhasha biyo wasaqaysan iyo nadaafad darrida dadka dunida ku nool ayaa qofkiiba uu u baahan yahay shan iyo labaatan doolar lacag gaaraysa celcelis ahaan inuu biyo nadiifa iyo nadaafad hagaagsan ku helo taasoo aan suurtagal ahayn dalalka saboolka ah oo dadkoodu ay ku nool yihiin wax ka yar hal doolar maalintii sida soomaaliya oo kale haddaba soomaaliya oo ka mid a dalalka ay dhibaatooyinka biyaha wasaqda ama biyoyaraanta ay faraba'an ku hayaan sidee xal loogu heli karaa biyoyaraanta iyo colaadaha ka dhashay cabdiqani aadan gargaar waxa uu ka mid yahay saraakiisha arrimaha bulshada ee ururka ahlusunna wal-jameeca ee ka taliya qaybo ka mida gobollada dhexe waxa uu aaminsan yahay in xal u helidda biyola'aanta gobolladaasi ay ku xidhan tahay helista dowlad awood leh oo qaadata mas-uuliyadda ka saaran bulshadeeda iyo doorka gargaar ee beesha caalamka
waxa lagu qaban karaa way iska caddahay haddii la helayo in badanna hadda gobolada dhexjarada iyo hadda muqdisho ka furmo kale way kamid ahay dowlad awood ley oo la helo iyo united nation ama beesha caalamka ama deeqbixiyaasha oo usoo jeeda goboladan dhexe ayaa lagu xalin karaa maxamed siciid axmed cali oo isna ka mid ah odayaasha deegaanka bacadweyn iyo maamulka deegaankaasi ayaa aaminsan in looga gudbi karo colaada biyaha ku aadan ee ka jirta gobolka tallaabo loo qaado dhinaca dib u heshiisiinta iyo nabadaynta beelaha
waxaa looga gudbi karaa nabadoonnada cilmaaudiinka aqoon-yahanada muslimiinta dhan inay arrintaas tillaab ka qaado kana dhawaaqdo si beelahaas walaalaha ee dariska nabad loogu soo dabaalo intaas ayaan ka codsanayaa dadka waxgaradka oo dhan haddaba roobabka ka da'a soomaaliya oo aan lahayn biyoqabatimo suuragal ma tahay in laga faa'iidaysto waa kan injineer shariif iyarow oo isna horey uga mid ahaa saraakiishii shaybaarka wasaaraddii macdanta iyo biyaha ee dowladdii dhexe ee burburtay ee soomaaliya
waxaa jira roobab aada iyo aada mahiigaana u soo maro gobollada nugaali iyo dooxa agamse carabsiya soo maro iyo iyo dooxyada kale oo oo si toos kan oo nugaal uu ka kaga shubo maaragtay dhanka badda marka biyahaasi waa biyo aad u qiimo badan waaye haddii oo diraasaad loo sameeyo marka waxaa loo baahan yahay dadkii beeralayda ama beeljiraha ama maarata xoolo dhaqatada in loo sameeyo dalaqyo meelahaas loo sameeyo way jiraa weerar wararkaas in la sameeyey waa lagu dadaalay laakiin tayadii oo lacag ahaan loo geliyey it wasn't enough kuma filayn kuma filnayn waxaa jira hay-ado mararka qaar isku daya inay ceelal ka qodaan dhulka miyiga ah laakiin kuma filla baahida biyo ee jirta hay-adda i c r c ayaa ka mid ah hay-adaha dhinaca biyaha ka kaaba bulshada soomaaliyeed faadumo cabdisalaan oo ah madaxa warbaahinta xafiiska i c r c soomaaliya ayaa iiga warantay waxay qabtaan i c r c da waxay qodaa ceelasha riiga waxaanay u samaysaa motor iyo bamb maaragtay iyo dhismo dhamaystiran oo kamida taangiyo biyaha dararka xoolaha iyo mid dadku biyo ku dhaansadaan waxay dayac tirtaa eelgacmeedyada waxaanay dayac tirtaa waraha biyaha biyo dhaamin booyadeed xiliyada abaaraha amba xiliyada maaragtay dadku
injineer maxamuud maxamed cadami oo ah qabiir dhinaca biyaha ah oo la soo shaqeeyey wasaaraddii macdanta iyo biyaha ee dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa qaba in togoga dhaadheer ee ku yaala dhulka soomaalida biyaha ay sidaan la maarayn karo inkastoo aan qarash fara badan lagu bixin karin
laba tog baa ugu dhaadheer dhulka ma garanaysaa waa togaa la yidhaahdo dharoor iyo togaa nugaal la yidhahdo sheekh ka soo bilaabma soomaalida xaggaas aga tog dheer bay u taqaanaa xaggana waa nugaal haddii la xidho horta kharashka ku baxaya xidhitaankiisa waa wax aad iyo aad iyo aada u fara badan haddii la xidho biyi kharashkii aada gashay soo inay wax kuu soo celiyaan maaha ma isbixinayso inta la geliyo ka soo qaad saddex boqol oo milyan haddii la geliyo de haddaanan meesha aanad dahab ku beerayn witis ma beeri karmo dahab biyihii isma xidi karaan laakiin baahida jirta ee dadka iyo xoolaha waraabkooda waa loo maarayn karaa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhinaceeda dhowaan ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed oo lagu maaraynayo dhibaatooyinka biyaha ee soomaaliya wasiirka kheyraadka ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa iga warramay qorshaha dowladda
wasaarad ahaan iyo siyaasadda guud ee dowladda ee dhinacaas ku wajahan waxaan annaga haddeer aan ka shaqaynayna waayahan in yacni arrimaha bila-aanta soomaaliya ka jira oo sidaan hore usoo sheegnay ah waxyaabaha dhaliya colaada inaan wax ka qabano in yacni meelaha bila-aanta ay ka jirta biyo loo helo biyo in loo helo keliyana xal ma noqonayo wuxuu noqonaya biyahaas loo helayo inay noqdaan biyo sustainable oo dadkii ay yacni muddo dheer ay isticmaali karaan wasiirka ayaa dhinaca kala sheegay in dowladdu ay waddo qorshe ay dib ugu soo nooleynayso ceelashii biyaha ee magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala bartamaha soomaaliya puntland iyo gobollada waqooyi
survey baan sameynay maalmahan oo dhan oo annaga iyo dowladda suudan aan ka wada shaqaynaynay waxaa la isla gartay qiimeyn in la sameeyo qarashka ku baxaayo qarashka wuxuu noqday ilaa iyo konton milyan oo dollar in la qodo dib loo qodo ceelashii oo dhinaca waqooyiga ceel cifud soddon iyo laba ceel ayaa iyadana ku taallay soddon iyo labadii ceel waa duugmeen marka in ceelal cusub laga qodo dhinacaas hadhow si loo sameeyo meel oo central eh oo biyaha ay ku wada shubmaan distributionna magaalada xamar laga geeyo ayaan rabnaa ayaa la rabaa saas ayaa yacni go-aanka aan qaadanay saas ayuu ahaa
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo koobaynaa qaybtii afraad uguna dambaysay barnaamijyo taxana ah oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay xaaladaha biyo ee soomaaliya intaan barnaamij midkan oo kalea ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waxaad dhegeysanayseen qaybtii ka hadlaysay biyo iraanta oo ahayd qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkai taxana ahaa waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington